arrinkaas wuxuu ku saabsanaa dalku wuxuu qaybsan yahay laba maxkamado waaweyn midna waa maxkamadda ciidanka midna waa maxkamadda madaniga maxkamadda dadka caadigaa la saaro walaacaanu qabnaa wuxuu ahaa in cid aan ciidan ahayn la saaro maxkamadda militariga ah oo loo aasaasay oo loogu talagalay sida dastuurka ku qoran in la saaro oo keliya dadka ciidamada ah siiba ciidanka qaranka ah oo ah ciidanka militariga loo yaqaano in la saaro marka walaacan ka qabnaa waa midaas way maxaad aragteen maxaa jira ma dad baa la saaray mise walaacunbaad idahay oo waad kasii dardaar warinaysaan may dad baa la saaray sanadkan ugu yaraan laba dacwadood oo kale waaweyn oo kale jaada ayaa la horgeeyey dad shacaba oo aan ciidan ahayn militarina ahayn ayaa maxkamadda ciidamada la horgeeyey taas weeye nagu keentay maaragtay walaaca waxaan odhan qabnaa sida dastuurku sheegaya in qofku haddaanu ahayn ciidan militaria inaanu ahayn dembiguu galaa noocu doonaha ahaada in la horgeeyo maxkamadaha caadiga ah sababtoo dalku dal militari maaha oo dal shacaba wakhti dagaala kuma jiro marka sabab qof shacaba loo horgeeyo maxkamad militariga xitaa hadduu ciidanka wax ka galay waa in maxkamadda caadigaa la geeya qofkaas lakiya ka mid a dacwadahaasoo kale desin ka warqabnay dacwadii hore oo lasoo afjaray kiiskii berbera dacwado kale dib u bilaabmay maanay intii horan ku koobnay taa kiiska berbere waa ka mid oo dhowr iyo labaatanki qof ee maxkamadda rasuul midkoodna military ma ahayn marka waxay ahayd inaan la horgeynin maxkamadda militariga waxay in la geeyey maxkamadda shacabka waxaa ka dambeeyey nin weriyaa maxamed amiin la yihahdo iyo laba qof oo kaleo lala eedeeyey oo arrin suxufinimo ma ahayn laakiin dacwad aan sinaba ciidan ugu shuqul lahayn iyadoo loo haysto ayaa maxkamad ciidamada la geeyey xitaa qofka dhibanaha ah ee ashkatoonaya aanu ahayn maaragtay ciidan ee dadka eedeysanaasha qofka midig booliisiya baa laleeyahy maxkamadda militariga baa la geenaya dhibaatadu markaa waa maxay maaha maalin iyo laba in dad la geeyo dhibaatada waxa wey in caadi laga dhigto qof shacaba in maxkamadda militari la geeya baa dastuurkii kasoo horjeeda taasina waxay keeni kartaa beritoole qof kastoo kale oo dadka ka mid a in la horgeyn karo maxkamadda militariga inay noqonayso kolkaa wax iska caadiya oo la caadaysto marka walaaca taasaa keenaya geesta kale ee guleed waxaad walaac ka muujiseen warmurtiyada maad soo saarteen in dadka qaar warbaahinta bulshada wax ku qoray iyagana in kiisas iyo weliba xadhig lala adeegsaday iyo taas maxay waxaa u dambeeyey siciid maxamuud gaheer oo ah nin qoraaya oo wax ka qoray airportka hargeysa oo la xiday oo loo xiday aragtidiisa oo u cabiray taasina waxay kasoo horjeeda dastuurka qodobka soddon iyo labaatanaad waxayna daba socotaa maaha keligii dhowr jeer suxufiyiin ilaa toban suxufiyi afartii bilood u dambeeya la xidhoo lasii daayay oo loo xidhay wax la xidhiira aragtidooda cabireen marka waxa weeye codsigii waxa weeye dastuurka wuxuu si cad u damaanad qaadaya in qofka aragtidiisa cabiri karo aragtidu cid bay ka cadhaysiin kartaa way xumaan kartaa way qurux badnaan kartaa laakiin in dulqaad loo yeesho aan dadka aragtidooda loo xidhinin ayay ku qodontaa dooda iyadu laakiin ciidamada boolisku ka hadlay xarigga siciidoo kale waxay tilmaameen arrimo nabadgelyada somalilan la xidhiidha u xidheen mataase ma jirta hadleeda meel taas jir waa waa aragnay waxa loo xidhay waxyaabuu ku qoray baraha bulshada iyo qoraallo u daabacay uma aragno xorriyadda hadalku inay nabadgelyada dalka wax yeelayso waxaan aragnay inay tahay qaab wanaagsan oo dadku ku nafisi karaan halkii dadku gacmaha ay wax ku qaadan lahaayeen inay dadka ku maagi karaan hadal marka tujumaadaan anagu u aragno hadalka siciid maxamuud gaheer waa inuu xorriyaddiisa hadal cabirayay oo uma aragno inay tahay wax waxyeello u geysan kara qaranka amni darro ah marka mar haddaan loo haysan ficiluu sameeyey meeluu weeraray ee tahay waxa loo haysta aragtidiisu cabiray ama shir buu ka qayb galay waxaan qabnaa inay taas tahay arrin dastuuriya dastuurkuna u damaanad qaaday baaqa caalamiga xuquuqul islaamkuna u damaanad qaaday dowladda iyo booliiskana cid waliba inay tahay inay ku ixtiraamto oo loo ogolaado dadku inay dhaliili karaan muhiimadda waxa weeye qofku waxa uu sheegayo in lagu qiimeeyo wanaagga iyo xumaha maaha qofku wax wanaagsan waxunba uu sheegi kara oo aragtidiisu cabiraya midaas waa in dulqaad loo yeesho